You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
waa gartay maamul goboleedyadu door ma ku yeelanayaan bay kula tahay muxuuse doorkooda noqon doonaa arrintaasoo idin waa annaga waxaan uga jirnaa weli debate haddii mar la yidhaahdo four pointy five oo qabiil ay tahay macnaheedu waxay tahay oday dhaqameedyadii yaa hawsha meeshii kasii wadaya maxaa yeelay iyagaa legitimate-ka ah mar walbaba xulisteeda iyo qaabeynteeda iyo nidaamkeeda iyagaa ugu sarreeya markaas iyagaa mar walbaba markaas meeshaas madax ka haddii mar qabiil la yidhi qabiil wax lagu qaybsado marka dhanka maamul goboleedyada iyo qaabkay noqon doonto guud ahaan insha allah waxaan ka keenaynaa go-aankeena iyo siday siday nala tahay sida ugu dhaqsiyaha badan ra-iisul wasaare adoo aada u mahadsan Eh, soomaalida way ku kala qaybsan yihiin eh, qaabka soomaaliya hadda ay isu- u socoto siyaasad ahaan iyo markay ammaanka noqotay qaar waxay aaminsan yihiin eh, doorashooyin iyo waxbaa la rajaynayaa wadanka al-shabaab waa laga xoreynayaa nabad bay soomaaliya noqonaysaa dadku waa isu imanaya maamul goboleedyada isu imanaya oo waa dad niyad wanaag muujinaya qaar baase qaba in eh, wadankii aysan soomaaliya gacantaba ugu jirin oo waxay fiirinayaan matalan ciidamada ajnabiga iyo dalalka deriska iyo eh, roolka eh, eh, qaramada midoobey iyo adduunka uu ku leeyahay oo qaar baa aaminsan niyad niyad jab noocaas uu ku jira dhinacee adigu arintaas eh, ka raacsan tahay eh, labadaas kooxood horta ummad walbaba khasbiyan madax bay leedahay madaxdaana laga rabaa inay haybadii iyo sharafkii iyo qarnimadii iyo astaantii soomaaliyeed inay ilaaliyaan waxaana ugu horeeya saddex arrimood oo calaamadood aan mar walba aan ka hadlo oo ah dowladda in laga rabo inay ammaanadaas ummadda ay u hayso ay ilaaliso laba cadaaladii eh, ay maaragtay ka dhabayso oo cadaaladdu ay tahay furihii horumarka tan saddexaadna dadka dee abaaraha iyo dhibaatada iyo dhibaataysan iyo curyaamada iyo dadka maatada ah in gacan gacan la siiyo la gacan qabto marka laakiin dee iyadii dowladdii oo ee madaxdeedii ay laga rabo intaas iyo inay dalkaasi sharafkiisa iyo nidaamkiisa iyo wixiisa ilaaliyaan laakiin haddana dadweynaha ama shacabka maaha inay iska fadhiyaan oo ay fiirsadaan ay ku fiirsadaan Eh, shacabku waxaa laga rabaa in iyana sida iyagaas kale dawladii dawladnimadiida iyagaas kale qara- qaranka iyagaas kale Eh, inaysan keliya ku fiirsan eh, shakhsiyaadka markaas meesha haysa ku fiirsan inay iyagu naftooda qayb ka noqdaan oo active ka noqdaan En- en, maaragtay marka waa la wada leeyahay hawsha waa la wada leeyahay marka cid gaar ahaaneed loo saari kara ma jirto laakiin en- en, eh, mar walba madaxda laga rabaa inay ilaaliso si ammaanadaas loo dhiibtay eh, oo ah sharafkiisa iyo dalkaas qarnimadiisa iyo wanaagiisa iyo magaciisa inay ina inay ilaaliso marka eh, haddii dee aadan ilaalin oo eh, aadan arag culayska culayska ku saaran aadan qiimeyn oo dee waa waa lagaga shaqaysanaya waa lagaga shaqaysanaya Eh, marka anigu mar walba waxaan saarayaa en, mar walba waxaan saarayaa khaldaadka internationalka ma saarayo mar walba waxaan saarayaa eh, dadka dalka iskale iyo madaxdiisa yaan saarayaa waa gartay marka dalalka- dalalka deriska iyo beesha caalamka doorkooda soomaaliya waxaad isleedaha waxba kama qaldana
khaladku wuxuu ka bilaabanayaa mar walbaba dadka dalka iskale iyo madaxdooda ayuu ka bilaabanayaa adigu markaa ogolaato in lagu maamulo markaa ogolaato in lagu taliyo markaa ogolaato in arrimahaga lagaaga shaqeeyo Eh, yaa iskale khaladka marka ma qofka adigu aad casuumta ilan soomaaliya waa qaran waa sovereign nation weeye xooduuday leedahay ha iska tabar yaraato wadamo badanaa jira oo conga ka mid ah central africa ka mid ah eh, chad ayaa ka mid ah wadamo badan waxaa jira eh, gobollo badan aan gacanta ugu jirin laakiin dee cid u dhowaan karta iyo cid la maamuli karta howlahooda iyo cid u sheegi karta siday wax u maamulayaan iyo qaabkay wax u rabaan iyo noocay tahay ma jiraan marka marka ummaday ku xiran tahay iyo madaxda inay ogolaadaan in lasoo fargeliyo iyo inay ogolaadaan inay yidhahdaan annaga isku tashanayna ayayna annaga ka shaqaysanayna taasna runtii waxaa waxaa muhiima madaxdu inay fahamsiiyaan shacabkooda waxa laga rabo dawladda iyo qaabkay kua shaqaynayaan shacab shacabkiina la siiyo iyaga naftigooda roolkooda iyo waxa dawladdu ka rabto qof walbana hawshiisa iyo mas-uuliyaddiisa uu yaqaano qaaraan qarankaaga iyo xisbigaaga tayo waxa ay uga duwan yihiin xisbiyada kale iyo madaxda kale oo matalan rabta soomaaliya hadda inay u tartanto dadka ku dhagaysanayo reer australia bal u sharax xisbiga tayo su-aashaada ah waxaan uga duwannahay axsaabaha kale ee horta kow annagu waxaan wadanaa khibrad khibraddaasi oo oo ummadda soomaaliyeed markaan fursad u helnay aan muujinay in aan saddexdaas arrimood aan kuu sheegay oo ahayd ammaanada cadaaladda iyo dadka tabarta yar oo masaakiinta ah loo gargaaro waxaa intaasi ka horeeya oo dheeraada oo anagu aan noo ah mabda noo ah wada shaqayn iyo waxa la yihahdo team team work wada shaqayntu waxa weeye haddii mar khilaaf u yimaado dawladda dhexdeeda ama mas-uuliyiinta dhexdooda marna uma jirayso in dalkaas uu horumaro ama wax u qabsoomo marka anagu waxaan fahamsannahay waxa la yidhaahdo wada shaqayn dawladda dhexdeeda ah laga bilaabo hay-adaha dawliga ah kadibna hay-adaha dawliga iyo shacabka shacabweynaha soomaaliyeed ayna isku qancaan waxaan uga duwannahay oo aan aaminsannahay haddii shacabkaasu uusan raalli ka ahayn dawladdiisu inaysa dawlad shaqaynaynin waxaan aaminsannahay dawladdu inay shacabka u shaqayso waxaan aaminsannahay in iyagana taas naftigeeda shacabka naftigiisa roolkiisa iyo muhiimadiisa iyo wax laga rabo ay fahamsan yihiin oo loo sheego marka intaasay dhacdo waxay imaanaysa markaasi saan kuu sheegay in la helo astaan dawladeed astaan qaran astaan soomaali iyo sharafkii soomaaliya inuu dib usoo noqdo maxaa yeelay wadamadan hadda aad degan tihiin iyo annagu kaan deganahay hore u maray wax wanaagsan oo sameeyeen yaa jira oo loo baahan yahay in laga barto taasi waxa weeye oo weliba iyaga naftigooda aad mooda inay diinteena islaamka ka qaateen oo maxay tahay arrimaha cadaalado kale ninka mas-uulka ah inuu hambal yahay oo uu ka horumarinayo dantiisa danta guud ay ay wax walba wax walba laga horumarinayo si loo helo dantii gaarka ahayd marka waxaan anagu aan burmudgaraynaa ama aan horumarinaynaa waxa weeye arrimaha dhaqaalahoo kale waan aaminsannahay in la dadku shaqa shaqo uu helo si ay canshuuraha u dhiibaan marka waxa weeye dee waxaan nahay dad lasoo tijaabiyey waxaa intaas dheer oo kale waxa la yidhaahdo team work ama dadku inay wada shaqeeyaan arrimaha siyaasaddana xoogaa la dabciyo maxaa yeelay meeshaan hadda soomaaliya xaaladeeda xaalad siyaasadeed ma aha wax taagan oo xaalad loo baahan yahay in wax la dhiso oo aasaas la jeexo si jiilka dambe ee soomaaliyeed ay u helaan fursad ay hore wax uga wadaan marka annagu waxaan aaminsannahay dawladnimadan hadda laga hadlayo soomaaliya labaatan shan sano ka hor dhimurtay in horta laga bilaabo in la dhiso dhismaheedii dhismaheediina waxa weeye qof walba soomaaliya in laga laga talageliyo mucaarad ha ahaado muxaafid ha ahaado ururada kala duwan ee soomaaliyeed oo ka jira maamul goboleedyada cid walbaba in loo tuso horta waxaanan dhisno markaan dhisno kadibna dee wixii ka imaanaya meeshaas hala gaaro laakiin waxaan jirin oo dee dhulka yaalla ma aha in murun iyo isqabqabsi iyo khilaaf ay ka timaado ama ama ama lagu abuuro marka walaalow waxa weeye hawsheena waa taas intaas aan kuu sheegay yaa anagu noo ah value wax la yidhaahdo ayna ugu horeyso dad maaragtay hawshi yaqaana oo khibradeedii leh in la helo soomaali maanta meel kasta ay joogaan waxaa jira wax la yidhaahdo human human resource soomaali dhankeeda marka la fiiriyo soomaali aqoon meel kastay joogaan iyo nooc kastaba soomaali wa waa jiraan waa dhinac walbaba marka dadka aqoonta lahaa in loo yeero oo qof walba meeshuu ku haboon yahay hawsha laga geliyo iyadoo loo fiirin yuu yahay iyo dan gaarax iyo saaxiibtinimo iyo inta at least wax laga dhisaayo oo meel wax la gaarsiinayo
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.